qaar ka mid a xirfadlayaasha caafimaadka ee ka howlgala xarumaha caafimaadka magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudug ayaa baaritaano caafimaad oo lacag la-aan u sameeya qaar ka mid a barkacyaasha ku nool magaalada dhuusmareeb gaar ahaan kaamamka arlaadi iyo ammaano kuwa ay ku nool yihiin boqolaal qoys oo barakacyaal ah qaar ka mid a howlwanada caafimaadka ee ololaha caafimaadka lacag la-aanta u sameeyey barakacyaasha ku nool kaamamka arlaadi iyo ammaano ayaa ka hadlay adeegyada caafimaad ee ay gaarsiiyeen barakacyaasha
waxyaaba fara badan ay u baahan tahay her service in lasoo gaarsiiyo runtii maalinta koowaad manoo noqon doonta ilaa aduuna gaarsiiyo dhowr jeer waan imaan doonaa maxaa laleeyahay waxaan soo gaarsiin doonaa dawooyin caafimaad ee ayaga ya dana ugu jirto runtii ma awoodaan in iska bixiyaan qarashaadka iskuulka qarashaadka ay ku aadi lahaayeen isbitaalada iyo goobaha caafimaadka waxaa ilaahay noo suurtageliyey oo noogu soo qaaday in oppositionkooda aan ugu nimaano aan ugu adeegno inoogu daraan duco iyo iyo farxad maanta qabanay dad aad iyo aad uga baahnaay wacyigelinta iyo waxyaabaha ay tahay caafimaadka in loo kala sheego hooyooyin uu reeya oo aad uga baahnaay oon miisaanka ka cabirnay oo ilmo mawaagahon ayagana cabirnay waxaan aad iyo aad uga bogaadiyey oon ugu wacyigeliyey in isbitaalada ay la xiriiraan waxyaha caafimaad ay tagaan hooyada nuujisada intay cunuga nuujin karto wax walba waa u sheegnay waxaan usoo baxnay goob kaamo ka mid ah kaamka dhusmareebeed maasha allah si wanaagsan aan ugu shaqaynay aniga waxaan ka mid ahay dadka bixina dhanka kale qaar ka mida dadka barakacyaasha ee ka faa'iidaystay baaritaanada lacag la-aanta ayaa ka mahad celiyey adeegyada caafimaad ee lacag la-aanta ee lasoo gaarsiiyey ku faraxsannahay oo noo imaadeen dhallinyaradan oo ka socoto iyo takhaatiirta saxan goobta caafimaadka ka socdaan waa ku maxad celinaynaa waa faraxsannahay farxaddeenna lama soo koobi karo maanta waxay noo sameeyeen daawo fariyay noo keeneen qof alaale qofku uu xanuunsan yahay dhallinyarada carruurta waayeelada koleytobo waa la wadax faraxsan yaheen waxaan u baahneen mar walba inay noo soo celceliyaanoo daawada dad iskaa xanuunsanaa meesha joogaanoo daawada u baahan way mahadsan yihiin aad baa tiin fiican baa noo yimid daway no siiyeen ilmaha way noo baareen waxa weeyaan waanu u baahnayn dad waxaan nahay meel oo iska joogo qaxooti camalaha joogo
kaamka ku yaala duleedka magaalada dhuusmareeb ayaa waxaa ku nool kumanaan qoys oo u baahan xilligan daryeel caafimaad maadaama aysan awoodin in ay tagaan xarumaha caafimaad ee gaarka loo leeyahay